brogaraamkan halkaas laysugu yimi w f b haddaan uga horaysiiyo runtii fadhiista w f b waa saaxiibada koowaad ee wasaaradda runtii arrimaha gudaha aada iyo aad baan ugu mahad celinayaa w f b abukr sadiiq iyo maxamed iyo shaqaalaha kale ee sida hagar la-aanta ah ay ugu dadaalaan puntland guud ahaan gaar ahaanna ay ugu dhagan nugul yihiin wasaaradda arrimaha gudaha meelaha ay doonayso inay wax ka qabtaan iminka waxaa la sheegay saddex kun iyo sagaashan iyo lix qoys oo sideed iyo close to sagaal iyo toban kun noqonaya baa waxaa la siinayaa dakhli baa soo gelaya raashina raashinkaasi waxaa ka faa'iidaysanaya magaaladii oo waxaan moodayaa lacagta haddii laysku daro inay bishii noqon karto ilaa afar boqoloo kun meelahaas haddaanan khaldanayn qiyaasaan ya meelahaas waa ilaa iska afar boqol waxaa ka faa'iidaysanaya dadkaa sideed iyo sagaal iyo tobanka kun ku dhow waxaa ka faa'iidaysanaya sagaal iyo toban kun oo kale oo dukaamadii qoysaskii dukaamada ku xidhnaa xamaali haddii abakoroy waa faa'iido soo gashay waxaan u malayaa degmo walbana waa intaa in leeg ama qaar baaba ka badan marka waa dakhli soo galay faa'iido soo gashay puntland weeye waxaa kale oo jirta puntland ninka la yidhaaho contry director cusub marka uu yimi mashruuc aan jiri jirin oo kan ah ayuu keenay iyo kaaliyayaashiisu kaarhkan isaga ahi wuxuu la kowsaday markii wasaaradda aanu nimi annagu ninkaa cusubi iyo maamulkaa cusubina uu yimi ma ay jiri jirin baan u malaynayaa kaarhkan iyo waxa kani wax iska maxay tay back and forth oo iska socda oo raashin iyo hadda waa credit card weeye waa qof kaar credit card haysta oo sahalka sahalka lacagi ugu jirto waa mashruuc weyn waxaa kaloo intan dheer for example program abaaraha ah iyo mid socon jiray oo beri dhowad laga keenaya w f b